waxaan ahay khaliif duurjale kam jema xagardheera nolosha dadka cusub ee ku nool xeryaha qaxootiga gaar ahaan xerada xagardheer waa nolol noocee ah axmedow aad bay u dhib qabaan dadka ayaga ah dadkaas waxaa weeyaan dad aad u rafaadsan hooy fiican ma haystaan qaarkood dadkay la nool yihiin qaar baa xataa xaggaa intay iska soo tiro koobeen ifa raashinka u doonto xagardheer ka baxa mar walba tir ahaan meeqay dhan yihiin dadka cusub ee xeerada qaxootiga xagardheer ku biiray sannadihii dambe oo ah qaxootiga cusub walaahi ma yara axmedow waa dad fara badan qiyaastii ilaa labaatan kun waa dhan yihiin dadka ayaga ah ilaa labaatan kun haddayse kor u dhaafin waa dhan yihiin baayahay qabaan guddoomiye dadkaasu haddii aad ii faahfaahayso maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah hooy waxaa ka mid ah waxyaalo fara badan baa jiro qaar baaban haysaninba raashinka aanan qaadan oo jooga xaryaha qaarna waxayba kuleeyihin waa qaataan laakiin wax yaroo waxaa ka maqan ayaga kuwa ayaga la yidhaahdo baambajakula xogahoo lacag ahaan ahoo adigu kaar loogu soo tuuro ay raashinku iibsadaan marka kuwaa ma haystaan waxaa jira kuwa aan iyaga laba diiwaan gelin oo boono xataa aan haysanin oo dibka imi intii boorooyinka la qaatay kadib yimi ee kuwaa noloshooda waa sidee wax la sheegi kara maaha wax la qiyaasi karana maaha sababtoo ah qof qaxooti joogoo hanti kalena haysan meesha yarada wax laga qaadan aan raashin u doonanaynin haddee dhibaatadae leeda waa dareemi karta adigaba waa dad aada u liita aad iyo aad xeryaha qaxootiga ee kale ee ifo iyo dhagaxley waxaa laga sameeyey diiwaangelin loo sameeyey qaxootiga cusub qaarkood ifatuu baa la geeyey waxaa la siiyey meelo ay degaan iyo waxyaabo maaragta kale oo gargaara maxaa xerada xagardheer hortaagan in la diiwaan geliyo qaxootiga cusub
waa run axmed labada xare kale way ka socotaa taa iyadana waxaa ugu wacan hay-adihiiba xogahoo shaqaalanyari bay ka cabanayaan xagardheerna waa la imaanayaa insha allah waana rajaynaynaa in la imaado mar dhow ma la idiin sheegay xilli go-an oo la diiwaan gelinayo dadka jooga xerada qaxootiga xagardheer mase iska suga un baa laidin yidhi suga un baana layidhi wakti noola qabtay hadda ma jirto laakiin dhagaxlay hadday soo dhammaato xagardheer waa la bilaabaya hadduu ilaah yidhaahdo kan baahan iyo kan haysto in la tiro kooba rababa waxaan leeyahay dadka ayaga inay isdejiyaan halkooday joogaan xaradooda joogaan xara inta la diiwaan geliya xarana lagama tegayo marka ha sugaan laakiin guddoomiye aad bay ugu daahaday oo dadku waxay leeyihiin xilli ka horey in naloo yimaado baanu sugaynay marka daahis bay tirsanayaan marka inta sanadka ka dhiman ma laga yaabaa in loo yimaado mase dib unbay udhici kartaa daahista waxaa sababay dadka xagardheer nafsirkooda qaar baa xagga aada u badan oo halkaas ka diiwaangelinayay qaar badanna way joogaan waxaa kaloo jirta mar uu yara xumaaday sistamkii lagu shaqaynayey oo laba bilood camal uu maqnaa marka hadda wuu yimid toddobaadyadan waa la shaqaynaya insha allahu tacaala waa mardhow waan rajaynana haduu ila yidhaahdo laakiin wakti noola qabtay ma jiro haddii dadkan la diiwaan gelin lahaa oo ay diiwaangelin heli lahaayeen maxaa adeega oo diiwaangelintaas usoo kordhin lahayd wax badan waxaa loo aqoonsan lahaa qaxootinimaa loo aqoonsan lahaa waxay heli lahaayeen wixii qaxootiga kale ay helayaan oo ka mid tahay baamba jakulada ay ka mid tahay bay heli lahaayeen iyo raashinka ay fadhigooda ku qaataan iyo guryahooda meelay degaanna waa kolley dhaqaalayarina waa iska jirtaa laakiin waa waa la rajaynayaa waa la rajaynaya hadduu ila yidhaahdo dadka xeryaha kale degan waxaa u dhow xeradii hore ee ifatu oo ay ku yaaleen goobihii adeegyada bulshada sida iskuulaadkii iyo meelihii ay dadku biyaha ka cabayeen iyo meelihii raashin ka qaadanayeen ma la idiin sheegay dadka xerada qaxootiga xagadheer ku nool haddii la diiwaan geliyo meesha la geenayo ma xeryaha kalea la geenayaa makaan bacaws baa la furayaa mase xagadheer baa lagu diiwaan gelinaya taanoo lama sheegin laakiin waxaan maqlayay in haddii tiradaa ifatu ay soo buuxsanto in la furi doono kaambicows idinku ka maamul ahaan wax tala a ma ku darteen dadka meeshii la geen lahaa oo ku habboon ee hay-adaha marna tala ma ka dhiibateen waa ka dhiibanay dadka dee in goob bannaan oo wanaagsan la geeyo waa ku talagalnay because waa buuxdaa xaradan xagardheera waayo iskuulaadkeedii baa cariiri noqday biyihii baa cariiri noqday wax walboo macnaha dadku wada lahaayeen xitaa meeshii raashinka laga qaadanaya cariiri noqotay marka in dadkan la kala qaado waa lagu qasban yahay waana ka talina anaga in dadkan la kala qaado dadkaas qaarkood waxay la nool yihiin dad kale oo ku dul nool yihiin ama ay qaraabe yihiin ama wuxuunoo kale ay wadaagaan oo ay la nool yihiin culays intee leeg bay bulshada ku hayaan dadkaas wax la qiyaasi kara ma aha culays weyn ayaa jiro waayo in qaxooti degan oo yar yihiin guryaha uu ku leeyahy meesha ayadaa qoraabadiisa dul saaranta meeluu geeyana aanan lahayn haddee waad dareemi kartaa dhibaatada haysato dadka qaarna meelo bannaan bay iska degeenoo ama la gudaheedo hadda hadday biyo imaadaan dadka ayaga dhib baa haysta oo haddi waxaan ka yaabana sanadkan hadda roobo badan baa la saadaalinayaa inay keento dadka dhibaato ku dhacdo waana oga dignay hay-adaha waan u sheegnay waxaad soo hadal qaaday in roobna soo socdo ee guryola-aan ay jirto dadkuna ay degan yihiin dhul aan loo sahmin ee iyagu iska degeen maxaa khataroo arrintaa ka dhalan karaa waxaa ka dhalan kara dadku meel qaarkood hadda haddaad tagta xagardheera lag bay dhex degan yihiin lagtii biyaha wada ee roobabka yar markay dhacaan biyaha keenaysay ayay dhex degan yihiin maanta oo la saadaabinayo roobab waaweyn inay dhacaan dadka ayaga kolley waa u sheegnay anagu hay-adaha waana kala talinay in dadka ayadaa loo lasoo fiiriyo la arko bal waxay ku sugan yihiin marka dadka ayadaa aad baan uga baqaynaa aad baan ugu baqaynaa kuwa kale ee xataa degan meelaha hadda biyahayna soo gaarinin baa hoheysan xitaa oo roobabkan haddii la sheegayo meelay ka galaan lama hayo marka waxaan codsan lahayn haddii dadkaasi wax loo heli karo in qof walba oo caawin karo inuu soo caawiyo roobabka waxaa kale oo ka dhasha ee guddoomiye sida la sheego caafimaad darro xanuunada shubanka ay ka mid yihiin taa lafteeda hay-adaha mawgad ma kala hadasheen aad iyo aad i r c waan la fadhiisanay waan u sheegnay in mataqaanaa roobab waaweyn hadday dhacaan xarooyinka inay ka dhacaan cudurro inay diyaar garoobaan waan kala hadalnay waan kala hadalnay waan ka shirnay waana go-aan baan ku wada gaarnay annaga yaaya dadka waxaa haya welwel in mar uun la diiwaan gelin doono waxay arkaan dadka ay mar soo wada qaxeen oo xeryaha kale u leexday oo la diiwaan geliyey way niyada xun yihiin waxay leeyihiin annaga ma hubno in xataa nala diiwaan gelin doono marka maxaa dadka fariina u sheegi lahayd waxaan u sheegayaa dadku ha isdejiyaan ha isdejiyaan annagaa og waa loo imaanayaa waa la diiwaangelinayaa xaradooda ha joogaan dadka ayaga xaradooda ha joogaan sababtoo ah ninkii maanta meelahan wax ka samaysta oo meel ka dhistay hadduu halkaa aado hadhow naguma eedi kara annaga inuu kaarkayga haliii soo bedelay wax u dhaho halkooda ha joogaan xagareertooda ha joogaan waa loo imaanaya waa la diiwaangelinayaa waana loo shaqayn doonaa hadduu ilah ihahdo